booqashadan aanu ku indheendheynaynay hawsha ka socota suuqii iyo dhakhtarka iyo is-xogaysiga guddida dhammaantiin waa idin salaamayaa assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu waxaan mahad u celinayaa runtii agaasimaha cusbitaalka iyo guddoomiyaha guddida iyo guddida dhammaan hawsha wacana ay ummadda u hayaan waxay la tahay qof walba isha u macallin ah sida hawshu u socotay hadaa la lahaa dhakhtarku waa meesha keliya keliya maha meelaha gaarka ah runtii tilmaaman ee qof yacnii nool iyo mid dhintay iyo masaajidada iyo weeye yacni waa muhiimadda ay leedahay in dadku wada leeyahay ama dhimo ama noolow marka hawsha gaarka ayaad u haysaan runtii aad noolow marka hawsha gaarka ayaad u haysaan runtii aad baan idinka mahad celinayaa in allaale iyo intii dhaqaale ka geysatay waa u mahad celinayaa iyagana waxaa tilmaamay guddidaa tilmaamay dhammaantood weliba si gaara waxaa weeyaan qofku markuu wax qabto wacan si wacan baa loo xusaa denmark waa meesha koobaad ilaa yeemanka number oneka ah runtii dalal badan oo ka wada waaweyn oo dadku kaga badan yahay ayaa jira caalamka weliba khaasatan ama soomaali guud ha ahaato ama reer puntland ha ahaatee waxaan jeclahay in lagu daydo denmark oo sida ay u soo dadaaleen iyo waxqabadkooda la muujiyo waxaa runtii ididiilo weyn leh in dhakhtarka iyo suuqii dumay labadaba ay ka muuqatay xarako nashaadad ay ka muuqato iyo nolol yacni dib loogu habaynayo dhismayaasha waana socotaa wax badanna waa la dhammeeyey wax badanina runtii waa dhiman yihin waxaa meesha ka dhacayna nin joogay ama nin arkay yunbaa runtii ka hadli karayey anugu waxaan ku qiyaasaa xitaa dagaalkii labaad ee adduunka yacni burburkiisi maxaa dha armunkani marka runtii burbur baahsan geeri iyo dhaawac baahsan bay hay baahsan geeri iyo dhaawac baahsan bay hay alxamdu lilaahi rabbilcaalamiin reer puntland iyagoo runtii isku tashanaya uma joojin doonaan wax kasta oo runtii yimaada waxa weeye maydkiina waa aasanay shaqadayadiina waa wadanay amnigayagii iyo muxuu ahaa howlahayagiina waa wadanay welina sidii baanu u wadanaa taana waxaanu ku muujinnay runtii midnimo aan ku bilownay insha allah midnimadana waa aanu ku dhammaynaynaa waxaan jeclahay runtii meelo badan oo aan wada hadallay oo imaaraadku ay ku jirto maraykanka oo weliba khaasatan b d f puntland diaspora form ay ku jiraan australia ay ku jirto zambia oo hadiyo jaraalo ugu horraysa runtii waxyaabahan inay ka soo jawaabaan ay ku jirto kulli waa ay isku wada maqan yihiin waxaan filayaa meel waliba inay runtii yani hawshan iyada qaybteeda weliba qayb laxaad leh ay ka qaadato khaasatan australia iyo maraykanka oo dadka ugu faraha badani joogaan iyo canadaba inay ka qaataan hawshan iyadaah waa arkayeen guddidu yani rafli waxaa lagu qiimeeyey ilaa laba milyan oo dollar laba milyan oo dollarna minimum baa lagu keeni karaa sidaa ay u bilaabatay baan jecel lahay in runtii ay u bilaabato